asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
galgalashada lurkan gamaca ii diiday gabood falidda gowraca baryahan ina dul gowriira kubsigan ka gees iyo ka gees gobolka aafeeyey dhisna guurti iyo caaqil iyo gees u kaca weyday hablahan la wada gabawariya dhiiggan galacleeyey sida goosan weergalay hablaha goob walbaba daadsan gardaradan garbaha haysateen ee bagaranaynin maxaan uga gam'aynaa ragow godobtan faafaysa saani garaca gunti xuniya fulay garab la siinaayo waa waxaa dalkeennii gambiyey gacan bidxayntaasi haddaan geedka lagu xirin midkii dumar garaafeeya u gegsan mayno goor iyo ayaan geerina hortaale inta goori goor tahay ragow godobtan daaweeya kagabar la koriyo la kolkolinaayo sharaf iyo karaamale abiyo ninkii kibir kufsi oo la bareero abiyo ninkii kibir kufsi oo la bareero korba lagu xidhi kaalula tawaliga kakuna kugu aqoonsado inaad kii xumaa tahay inaad kii xumaa tahay
markale habe wacan wanaagsan ayaynu wadaydii kalenahaa khiyaartaana dhegeysataa waa isniin talaadaay soo gelayso sagaaliyo tobanka bisha februari laba kun afar iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doona waxaa ka mid noqon doona hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo caawa degniin kama dambeesa u dirtay somalilan kadib dhacdooyin markaasi qalqalgelin hawada soomaaliya dulimaadyada diyaaradaha isticmaala ay ku sameysay xukuumadda hargeysa war ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulan xasaasi ala qaatay saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliya kadib markii uu booqday xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya oo khudbad adag oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey xarunta ciidanka booliiska soomaaliya sidoo kaleetana si adag u duray ciidamada ku jira booliiska soomaaliya ee balwadda isticmaala barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo qaadi doonaa khudbadda madaxweynaha soomaaliya halkaasi uu ka jeediyey baarlamaanka soomaaliya oo mar kale maanta dood adag ka yeeshay arrinta wax kabedelka dastuurka iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo kulankii maanta khudbad adag ka jeediyey kuna duray madaxda qaranka khudbadda uu jeediyey madaxweyne shariif ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo war ka soo saaray fal caro dhaliyey oo uu sheegay in lagula kacay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed warka ka soo baxay madaxweyne farmaajona waynu soo qaadi doonaa si lamida waxaan idinla wadaagi doonaa oo aad barnaamijkeena ku dhageysan doontaan haddii rabweyne laga helo faafaahinadii ugu dambeeyey howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhanaa al-shabaab ee dalka ka socanayo xukuumadda soomaaliya iyo somalilan oo siyaabooyin kala duwan kaga hadlay dil muqdisho loogu geystay mas-uul sare oo ka tirsan hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya iyo ehelada mas-uulkaasi oo dalbaday inaanan la siyaasadeynin meydka oo magaalada hargeysa loogu geeyo barnaamijkeena ayaanu kusoo qaadi doonaa haddii rabweyne laga helo macluumadyadaasi wixii soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale dhegeystayaal soo dhawaada
warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
waa xigaag dhegeystayaal mar kale waxaan doonaynaa saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibc shan megahertis fm kaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm kuu gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu doonaynaa saaxiibayaal habeen wacan wanaagsan qibaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawan baqaadi doona waxaanu ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu galabnimadii maanta uu booqday xarunta tariska ciidanka booliiska soomaaliya halkaasi uu kulan xasaasi ah kula qaatay saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay dhacdooyinka ee markaasi amni darada ah ee haddii goraal ka dhacay magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale isaga oo sii hadlayay waxa uu duray saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaasina waxa uu sheegay in had iyo goraale aanay maxkamadda kasoo muuqan saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliya laakiin la arko iyaga oo askar ay soo muuqato waxaana uu tilmaamay inay muhiim ay tahay in cadaaladdu ay kasoo muuqdaan saraakiil iyaga qudhowda haddii ay ku lagu yeeshaan fal amni dara ah waxaa dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya si adag uu kaga hadlay askarta balwadda leh ee ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya aanay kasii mid ahaan karin askarta ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliyeed ee balwadda leh khudbadiisa oo madaxweynaha oo dhowr dhinac uu kaga hadlay ayaanu markaan wada dhegeysana
meeshii la joogay iyo shalay iyo meesha maanta la jooga aaday u kala duwan yihiin taas waa idinku bogaadinaa waana idinku ammaanaa in aadan fadhiyina ee maxaanku rahda la socdo intaa kadib faraska soo ordaya waxaa usha loogu sii dhuftaan ha ka sii dheereeyo marka waxaan rabnaa inaad ka sii dheeraysaan saraakiisha waa isku diranaa taliyaasha taliyaha muxuu ahaaye ciidanka booliska kan ciidanka xooga dalka kan maalin walba war maalin walba maxkamadan askaraa lagu sii qulquliyaaye saraakiishii askartaan xukunta aawe si askari dembi u yeesha iyadoo sarkaalkii uu nadiif yahay dembigaana dembi uu askariga keligiis geli kara ma yahay dembi laga celi karay askariga ma yahay dembi oo meeshuu ku gelaayay sarkaalba aanu ka warqabin miya war sarkaalkii aawe sarkaalkii inaanba laga hadlayninba askariyaa lagu dhegan yahay maalin walba askartaan maxkamadda kusoo jiidaysaan joojiya ee saraakiisha waxaan mas-uulka ka hala keeno ugu yaraan dayacada ku jirto ugu yaraan waaye haddowna xataa dembiga wax ka ogeyn oo orod isbaaro iisoo dhig aanu dhihinba dayacada ku jirto inuu ka warqabi waayo askartiisii xaaladoodu sarkaalka wuxuu mas-uul ka yahay tobankan qof soddonkan qof boqolkan qof kunkan qof uu mas-uul ka yahay inuu ogaado xaaladooda waxay ku sugan yihiin tobankan qof mxuu sarkaal xigeenkaana uu mas-uul ka yahay ama soddonkan ama boqolkan sarkaalka uu madax ka yahay inuu ogaado maxaa ku dhex jira inuu dadka u kala saarayin uu yaqaano u yidha cali iyo jaamac iyo maxamed iyo kuwa fidnaa waaye si gaar ha loo ilaaliyo ha laga warqabo xaaladooda ha la ogaado askari markaad noqonaysay inaad qof soomaali ah oo muwaadin ah oo adiga dhibkaaga uu ku seexdo sariirtiis inta taga cawada uu seexdo yidhaa booliiska yaa wadooyinka taaganoo ilaalinaya booliiska wadooyinka taagan yahay roobaa ku da'ayo waa lugaynaya waa la dilayaa waa la daqrayaa waa la caynayaa maxaanku idhahdaaye wa- wax walbuu la kulmaya si muwaadiniintaas ay- ay ay u gam- u hurdaan oo xoolahooda u ilaashadmaan oo sharaftooda iyo karaamadooda ay u dhowrsanto oo sharcigu uu u sarreeyo waaye waxa uu bixinaya qofkii marka inuu booliiska ahaado rabo waxaasna inuu bixiyo aanan rabine inuu iska qayilo oo iska joogo rabo jamaaco kaleu ka mid yahay booliiska ka mid maaha marka jamaacadii uu ka mid kahay in loo diro la yidhaha adigu ahlan wasahlan bal ord waa xaggaasaad ka mid tahay meeshaad ka mid tahay aad ama askari ha aad ama sarkaal ha aad wuxuu ahaanaya ha aad marka horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay waxawaayihii dambeoo dhan maadaama nidaamkii dowladnimada xoogaa marna uu naga burburay marna uu naga daciifay marna uu si naga aha waxaa dhib nagu noqotay in qawaaninta lagu dhaqmo waxaa dhib nagu noqotay in curfiga la dhowro wax badan oo qaanuunka aan ku qornayn laakiin dhaqan noqday oo booliiska uu leeyahay oo la dhowraa jiro oo booliiska dhan ay dhowraan laakiin haddana bugaagta booliiska haddaad raadiso aadan kasoo dhex helin waxaasi inta badan marka wax wanaaga waay wax xun curfi ma noqdaan ama heybad ma, ma, ma keenaan waxaa la isku xantaa la yidhaha booliiska iyo militariba akhyaar waaweynaa ka talisay oo meesha meesha inay sii joogto rabto booliisku wuxuu u baahan yahay mar walba dhiig cusub in lagu soo shubo dhiig cusub in lagu soo shubo oo dhallinyaro cusub ay soo gasho oo aqoon lagu soo galo oo karti lagu soo galo Eh, senior citizenska ama muwaadiniinta weynaatayna ayaguna inta ay weli ay ra'yi iyo talo iyo caqli iyo tababar iyo aqoon ay gudbi karaan in laga gudbiyo marka kalena in loo sameeyo si uu karaamadiisa iyo sharaftiisa ay ku ilaashanaa karto labada u baahan waxay tahay oo curfi noqotay oo in la bedelo ay- ay laazim muhiim ay tahay haddii kale lama jiraayo waxa waaye false reporting xaaladda oo aan laga run sheegin xaaladda taagan si kasta u fool xumaatee aan runta laga sheegin laanna xaaladda marka la sheego go-aana lagu gaara markaad marka ninka mas-uulka ah ee taliyaha ah ee meeshaas mas-uuliyaddaasi ay ku dhacaysaah wax aan riboor aan sax ahayn marka la soo siiyo go-aan aan sax ahayn uu gaara definitely riboorka beentaa maxaa ka mid ah askar maqan waa joogtaa in la yidhaah askariyaa maqan meeshay oo laynka gaduudnaayo haddana la tusayo ku jira hadda dee si uu uu waa jooga ku yira uu waayey markii la hortegay ee la yidhi askariga inta soo jooji ma soo jooji waysaa waa maqan yahay fasax mau qabaa aa warqadiisa fasaxa ma- lama haayo baxsad waaye fakad waaye wixii magacii la doonaa loo bixiyo laakiin waa hubaa haddii taliyaasha inta la weydiihaye maxaa kuu jooga meeqaa kuu joogta la dhihi lahay na- leenkaas gaduudan nambar kuma jiri lahayn ama laba saddex qofoodaa ku jiri lahayn oo kuwa salaada dukada ay soo sheegeen booliisku dadaa taagan dhimanaya dhaawacmaya maalin walba uu shaqada booliiska in fu- ma qabataa marka ninka naftiisa soo hore jidka taagan ee tuuga la dagaalamaya ee uh, isku qarxinaya ee qaraxiisa u dhinac uga dhacaya ee muxuu ahaay inuu wuxuu sida asoon ogeyn hore istaag dhahaya oo hore hadduu rabo inta iska qarxiyo isla dhima ninka intaasoo sacrifice samaynaya wax walbaalo waayo in la yidhaahdo ma ma ma qabataa midka u keenaya marka sow in laga qabto waajib sow muqadas ah sow maaha tuugga asaga wax walbaalaha eh in la qabto sow maaha waxaan qabnaa in badan badan badan oo caruur ah oo aan waalid lahayn kuwa waalid male waa agoon kuwa muxuu ahay hooyaa laga yaabaa bas inay leeyihiin aabbihii inuu ka maqan yahay oo aabbihii dhintay waxaa laga yaabaa inuu aabbihii uu- uu maxaanku irahda disable yahay oo curyaan yahay oo baahiya gaara dadka qaba uu ka mid yahay ama hooyadii aabbihiiba ay yihiin labadaba waxaa ka mid ah qoys de hooye aabbo waxyari ay hayso ilmahoodii ay muxuu ahay aananba ku filnayn inay inay inay haayaan duruuftaasi marka waxay keenayay cunugii xuquuqdiisi inuu waayo asoo bed qaba oo nabad qaba inuu xuquuqdii waayo iyo xuquuqdii in la weysiiyo si xun loo isticmaalo cunugii caqli kale hara ma laha kaale qof soo dil kaale kan soo waxay dembiye qaarkood in caruurta loo isticmaalo caruurta waxaa la yidhaah waxaan sida ay jirkooduba aanu u korin xisigooda dareenkooda naxariistana ma korsana dareenkooda naxariista ma korsana in la koriyo u baahan yahay haddii marka waalidkii iyo yani environmentkii jawigii fiicnaayo cunuga eh, barbaarintiisii iyo caqligiisii iyo akhlaaqdiisii iyo baarinimadiisi wixii ku koraan nolol adagna uu ku jiro mid ciyaar suuq ahoo ka faa'iidaysanayana uu gacanta ku dhigo cunugii wuxuu noqonayaa cunug dhib badan u noqonayaa booliiska waxyaabaha waajibka uu ka saaran yahay ka mid yihiin inuu xanaaneeyo inuu ogaado ka fikiro fiiriyo haddaan wax u qaban karin inuu markaas awooddu aanay saamicin xataa inuu og yahay oo meelaha ay joogaan iyo inaan la isticmaalin iyo inaan dembiilayaashu aanay caruurta isticmaalin shabaab aanu isticmaalin kan daroogada ka shaqeeya aanu isticmaalin balaayada aanay isticmaalin in booliisku uu ka shaqeeyo ka mid tahay si looga shaqeeyaa caruurtii waa inay ihtimaam gaara leeyihiin canshuuraha booliisan u xil saarana soo maha aan leenahay eh, ilaalinta cashuur laanta ilaalinta cashuuraha oo janaal barisa uu madaxda ka yahay garsoorka haddaan taliya isku haysan oo lahayn booliis garsoorka u xil saaran oo garsoorka ka shaqeeya mukhaadaraadka dadaan u xil saarna inay la dagaalamaan soo maha yaa noogu xil saaran caruurta iyo ilaaladeeda iyo tarbiyadeeda iyo ka warqabkeeda ma aha kuwa janaraal janaal cali ou haayo ee agoonta booliiska ah ama kuwa uun a- booliisku awood u helay ayagoon agoon booliis ahayn xataa inuu inuu soo xoreeyo waxbaro sidoo kale booliisku inay qayb leeyihiin oo xaajaad gaara waaya haweenka haweenka iyo am- shu-uuntooda iyo amuurtooda dhegaysa saldhig kasta ay gabar sarkaalad ah oo xirfad leh oo aqoon leh oo wax baari karta oo wax ogaan karta inay joogto waay hadafkaas inaan raadino maanta meesha aan ka gaari maanta laba saldhigoo ka mid ah saldhigyada xamar aan geyne shan aan geyne berri maanta ilaa aan saldhig kasta maalinta dambe gabar iyo labo maxaan ku idhahdaay aan geyno arrimahaas waxaan rabaa in oo aan dib u eegno haddii alla yiraa oo ay meeshaas ka socdaan sidaas waa sida keliya een booliis casri ana aan ku yeelan karno waajibaadkii dhabta ah oo booliiskana aan ku gudan karno oo aan kuna ammaanaan karno inaan waajibaadkeenna gudan laakiin muxuu aha yaacda hadday tahay kuma badan maxaan ku ballannay booliiska albaab laga baxaa loo yeelo gacmo daahira wax daahiriya corruptionka alla joojiyo time will come waqti wuu imaanayaa la isweydiiyo min ayna laka haada hantidan xaggeed ka keentay maalin la is yiraa way imaanay sharaf darro iyo karaamo darro labaatan sano booliisku u shaqaynaya xoolahaanuu dadka ka dhacay intay u yaaleen ama labaatan sano wasaaradda maaliyadda ka shaqaynaya xoolahan saanuu ku yeeshay war ma kuma qabato khaatumadu inay kaa xumaato kuma qabato ogow maanta wixii jiraa siima jirayaan maanta ha ku caqli naqanin iska ilaali xoolaha islaamka adduunya iyo aakhira beel adduunyadana karaama daraad kula kulma aakhirana ilaah kugula xisaabtamayo iyo dadka aad ka dhacday corruptionka aad iyo aad aad iyo aad askariga booliiska ah ha iska ilaaliyo waxyaabaha ka mid a dadka daraagis kale in booliiska laga dhex saaro nin daraag leh wax kuma filna mishaarkiisa nin balwad leh mishaarkiisa kuma filnaa karo waa inuu lacag dheeri helaa lacagta dheeri intuu ka helaa waa inuu dadka ka qaataa muxuu ka qaadanaa corruption uga qaadanaa war iska ilaaliya marka hala ilaaliyo ciidanka ha laga ilaaliyo dadka balwada leh ha laga ilaaliyo nin balwad leh oo addiction leh oo xashiish inuu cabo iyo daroogo inuu cabo iyo khamri inuu cabo iyo mid inuu isduro iyo waxaas aanan joogi karin la'aantood booliis muxuu ahaana laanta waaba marka dambe dadku dila xataa in la dilo ka shaqayna ha laga ilaaliyo booliiska ayadana intaas inta ugu muhiimsanoo waaweyn wax badan oo loo baahan yahay booliiska marka booliis reform guddiga hadda la ii sheegayay oo itus taabsiida muxuu ahay sameeyey waa mahadsan yihiin ha lagu abaalmariyo hana lagu waxeeyo laakiin bo- guddi reform booliis reform waa inuu jiraa joogto weliba ah reformki waa la sameeye walaa soo eegnay maanta intaana waa maqataa intaana waa la ruqsiyey intaana waa la- waa dhammaatay maaha berriye dhece berri dambey dhece qadkaas gaduudan dad badanaa soo galaa beriya qaar soo geli doonaan beri dambana qaaraa soo geli doona marka in il ilaalinayso u taagin inaan inaan leenahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay mar kale iyo mar kale waa aad iyo aad ayaan u ammaanayaa una bogaadinayaa shaqada wanaagsan ee booliiska iyo horumarka levelka horumarka booliiska sameyn waayo ou sameeyo waayo ou ku socdo aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa waa ammaanayaa laakiin ogaada jaranjarta tallaabooyin badanaa naga koreeyo weli oo inaan sii fuulna ay tahay inaan sii fuulna ay tahay yaanan ku qancin waxa maanta aan haysanno aan u taagnaano waxa naga maqan sidaan ku heli lahayn waxa naga maqanna waa wada garanaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay baka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arkaa runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumbo waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbo leewa rooti ama canjeero jumbo ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
mar kale abi wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo khudbad ka jeediyey kulankii baarlamaanka ee maanta oo lagaga hadlayay arrimaha masiiriga sida dhammaystirka ee dastuurka dalka iyo qabiyatirkiisa ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey waxauu si adag ugu duray ee madaxweyne shariif madaxweynaha ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa bal ee, waatan ee, khudbadii madaxweyne shariif uu ka jeediyey fadhigii baarlamaanka ee maanta
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرانتي waxaan rabaa inaan salaamo guddoonka labada aqal xildhibaanada labada gole guddiga la socodka dib u eeg- dib u eegista dastuurka guddiga madax bannaanina dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ururada bulshada iyo saxaafadda Eh, sidaas oo kale saraakiisha iyo ciidamada amniga intaas kadib eh, sharafa iyo taa maanta inaan kala soo qayb galo eh, xildhibaanada ama doodan waxaan aaminsanahay inaan marayno marxalad muhiima oo u baahan in la tilmaamo waxyaabaha eh, keeni kara qarankan inuu hore u sii socdo geedi socodka dowladnimo oo hore u sii socdo waxaan rabaa marka inaan ku bilowdo een, waxaan u malaynaa inaan ka wada dhirigsanahay waxa ka dhacay addis ababa kulankii ugu dambeeyey ee ee african union oo ah meel martida africa ay ka wada qayb galaan si siman oo aan loo fiirin ee, yaa col tihiin iyo yaa heshiis tihiin Ee, dowladda etoobiya dhaqanka ay ku kacda wuxuu ahay dhaqan ka baxsan diblomaasiyadda ee, derisnimada iyo maxaan ku idhaahdaa sida la rabo hadda africa inay u wada jaan qaado marka waa cambaareynayna ficilkaas Eh, intaas markaan ka gudbo eh, waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka Eh, dastuurku waa arrin muhiim u ah eh, dowladnimada muddo dheerna waa soo socday waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro waxaan rabaa warkaas inuu aada u caddaado dastuurka in la dhammaystiro laakiin hadda marka aa fiiriso ma dhammaystiraa mase waa beddel dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel beddelka laftigiisa waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro maalan waxaa wax laga beddelay afartan iyo shan qodob iyo sagaashan iyo toddoba faqradood waxaa lagu soo kordhiyey sagaal iyo toban qodob iyo sagaashan iyo afar qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka sidaas oo kale waxaa la tiray saddex qodob iyo labaatan iyo lix faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah taas waxay noo caddaynaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan beddelnaa dastuurka dastuur haddii la beddelaayo wuxuu u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir wuxuu u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay taas waa nuqdo nuqdada labaad waxa waaye dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin waxaan wada ognaha maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyey hadda waa socdaan dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo waxaan aaminsannaha meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodoqodmo annagoo xildhibaanno ah oo nala soo doortay oo deegaanno ka kala nimiday oo ah hay-adda keliyahe loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeed u dhow yihiin ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqayno wax keeni kala kala qoqobnaan ayadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal maanta waa taariikh annagaa joogna qarankan waana la soo gaarsiiyey waxaa nagala rabaa inaan ka fikirno maxaan u reebaynaa carruurteenna soo socota iyo kuwa joogaba waxaan rabaa inaan u gudbo intaas keliya ma aha waxaa ku jira dastuurka in la beddelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay nidaam baarlamaani ayaan ku soconnay waxaanu guuraynaa nidaam presidential ah lixdan sano wakhti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hanaanka isku kaynahayay ilaa hadda qarankan burburkiisuna wuxuu bilowday maalintii sharciga la laalay hanaankaas la laalay ayuu bilowday hadda baarlamaankan iyo kuwa ka horreeyey weli awood uma helin inay waajibaadkooda si furan oo xur ah u gutaan mar walba waxaa ku dhex jiray faragelinta fulinta waxaan ognahay dastuurkan loobinkiisa iyo hadalkiisa kama imaanin baarlamaanka waxaana la rabaa inuu ku dhammaado dastuur aan madaxweyne dooranaynin xukuumad ansixinaynin sharciyo sameeya bes nidaamka presidentialka wuxuu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran haddii la beddelaayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno waxay u baahan tahay in golo loo fadhiisto arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed ay ka shaqa- waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa dastuurkan waxa keena inuu soco waayo waxaa ugu weyn madax ka dhex raadinaysa dana khaasa mithaalan idin siina dastuurkan waa ogtihiin xilligii aniga aan madaxweyne ahay dowlad kumeel gaar aan madaxu ahay waa laga soo shaqeeyey hal koomo ma codsan in lagu daro keliya waxaan ka shaqaynaynay hay-adaha loo xil saara inay dhammaystiraan dastuurka ciddii qaylo qabta inaan la fadhiisanno meeshaana lagu soo gaaray maanta oon ognahay biakmalihi inuu ka imaanayo hay-ado kale oy ahaadaan baarlamaanku inuu koontaroolo maanta oo dalkan xaaladda uu ku jiro aan dhihi karno soddonkii sano oo lasoo dhaafo lama soo marin waxaan wada ognahay soomaaliya iyadoon dowlad lahayn ama dowladdu ay kumeelgaartaa soo martay lama hawaysan deegaan soomaaliyad in la qaato waay maanta loo hawaystay ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladaha waaweyn oy ka mid tahay dalkii oo la qaadanayo ma mas-uuliyadna saaranaysan ahayn inaan waajahno xaaladda amniga ee ka sii daraysa maalinba maalin ka dambaysa ma la socotiin ciidamadii qaranka ee muddada dheer la soo dhisaaya maanta xaaladooda meesha ay marayso ma la socotiin xaaladda cadowgu meesha ay marayso ma la socotiin sanadkan gudaheeda in atmis ay ku baxayso waxaa maanta isku hayna meeshaan ani waxaan aaminsanahay macno ma samaynayaan weyn waxa macnaha samaynaya waxaa waaye inaan abaarno taargetka haa madaxweyne adigoo mahadsan aan ku aad kuu sharfayno ajinta inaad ku soo noqotid waa mahadsanta guddoomiye mudane aliya marwoyn haddaan caqligeenna furi weyno oon abbaari weyno waxa nagala filaaya maanta maanta waxaan ka hadlaynaa gabdhaha soddon ha la siiyo iyo lama siinayo wen ani waxay ila tahay aan u soo jeesanno waxa hor waxyaabaha muhiimka ah oo horitibinta ula qarankan kow labo saddexaa dhihi karaa number one amniyaa noo ah ama number one waxaa noo ah dalka la kala qaadanaya inaan ka howlgalno aad waxaan u dhaliilaa habka amnigu oo u socdo aad waxaan u dhaliinaa habka midnimada qalinka loo ilaalinayo ma aaminsani sida hadda wax ku socdaan inaan meel ku gaari karno dastuur ku ansixi karno dowlad ku dhisi karno qodobkayga aan u laabanaa in laga guuro nidaamka presi- nidaamka baarlamaaniga ah oo loo guuro nidaam presidential ah waa ognahay isqaqabsiga jira ama imaan kara waana soo mariyey laakiin xalku keliya ma wuxuu noqonayaa in la sameeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen option kale ma jira miya optionno kale jiraan optionka jira waxa waaye ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ha soo magacaabo hadday wada shaqay waayeen ha fasaxo waa option waxuuna xaqiijinayaa dan weyn oo ah
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa digniintii ugu dambeysay u dirtay hogaanka somalilan oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen carqaladeen diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya hay-adda duuli sareedka ee soomaaliya ayaa sheegtay in marar badan la marhabaabiyey diyaarado isticmaalayay ama marayay hawada sare ee deegaanada gobolada waqooyi markii labaad toddobaadkan gudihiisa ayaa sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan qeybaha duulimaadida rayadka ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya waxay rumaysan yihiin in somalilan ay si aan sax ahayn ula xiriirtay diyaaradaha rakaabka ee maraya hawada soomaaliya arrintan ayaa ku su-aadeysa xilli ee markaasi dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal dhinaca hawada ah uu u dhexeeyey arrintaas oo ka dhalatay heshiiska m u ga sharci darada ahaa oo ay somalilan la gashay ethoobiya waa hagaag dhinaca kaleetana ee dhegeystayaal haddii aynu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan waxa ay siyaabooyin kala duwan ay kaga hadleen dil ee markaasi loo geystay mas-uul ka tirsan hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya kaasi oo meydkiisa laga helay ee guri markaa uu ka degnaa magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan somalilan oo warfideenada kula hadlay magaalada hargeysa ayaa dhacdada dilkaasi ka hadlay iyaga oo sidoo kaleeto sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ee shirqool ay ku dishay ninkan oo lagu magacaabayay cabdinaasir ayaa waxa uu ka tirsanaa hay-adda socdaal waa waxa uu ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliya waxaana lagu dilay magaalada muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya walow ay sheegtay in lix ruux loo soo qabtay hase haatee somalilan waxay sheegtay in dilkan markaasi shirqool uu ahaa cabdinaasir muuse dahable aabihii iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ayaa warfideenada kula hadlay magaalada hargeysa waxaa xiigi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac oo isaguna isla kiiskan ka hadlaya meeshii la joogay muwaadiniintii reer somalilan ee hadda ay kaawo u shaqayn jiray in halkan loogu soo loogu soo hanjabayo dowladda somalilanna xaq waxay u leedahay inta ay xaqa u leedahay inay ka marto dilka marxuumkaas waxaanu aaminsanahay marxuumkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan
adigana adeer waanu ku taxsiyadeynayna ilaahay samiri iyo iman ha kaa siiyo naf walba ilaahay baa leh ilaahay baa inoo u noqotaa marka waxaan leenahay qadar alla weeye inuu inankaaga halkaa ku dhinto ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo adigana ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa inuu cawl khayr qaba uu ku siiyo sidii maareeyaha hawada maamulka hawada somaliland uu sheegay cumar sayid marxuumkaasi wuxuu u shaqayn jiray hay-adda duulista caalamiga u qaabilsan jimciyadda qurima ka dhexaysa ee kaawa la yidhaahdo xilligii mashruuceedu uu dhammaaday ee soomaaliya ka tegaysay bay ayay ku wareejisay shaqaalihii in dowladda soomaaliya ay ku ay ka shaqeeyaan heshiisyadii somaliland iyo soomaaliya ay gaadheen intii ka dambeysay labada kun iyo labaiyo tobankii oo ay ku jirtay hanaanka la doonaya in loo maamulo hawada soomaaliya iyo somalilan oo heshiisyadaasoo laynoo qabtay oo dowladaha dowladdii ugu horreysay ay qabatay ee dowladda ingiriiska ahayd labada dowladoodna ay kala saxeixdeen lagu heshiiyey in laga maamulo hargeysa iyo xamar laba barood laga sameeyo qalabadoodiina la keenay lacagta kasoo baxdana la kala qeybiyey oo labada somalilan iyo soomaaliya loo kala qeybiyey heshiiskaasina uu ku qabyoobay dowladda soomaaliya oo ay heshiiskaa ka baxeen hadda intaan mashruuca maxaanku dhahday ee somalilan aane hawadeeda iyadu dib ula soo noqonin oo iminka muran ka taagan yahay iyaguna ay cidda muranka bilaabay ay yihiin oo hawada qalqalinaysa waxaa la hayaa oo xaqiiqo ah muwaadiniintii reer somalilan ee hadda ay kaawo u shaqayn jiray in halkan loogu soo jo- loogu soo hanjabayo hanjabaadaas iyo waxaa isku waqti noqday marxuumkaa lagu dilay meesha lagu yidhaahdo em, muqdisho lagu dilay ehelkiisii iyo qaraabadiisii waan ka tacsiyadeynaynaa dowladda somalilandna xaq waxay u leedahay inta ay xaqa u leedahay inay ka marto dilka marxuumkaas oo ah maamulka dowladda soomaaliya marxuumka meydkiisa in diyaaradaha lasoo saaro loo keeno waalidkii oo codsaday hadda aanan anana afduubaynin cid kalena aanay si khalada u maamulaynin oo haddii inankiisii la dilay keliya uu doonayo isaga iyo qoyskiisii inay inanka halkan ku aasaan somalilandna waxay xaq u leedahay muwaadinkan ka tirsan qaranka reer somaliland ee xamar ku dhintay in waa marka ugu horeysa la keeno meydkiisii halkan la keeno waa marlabaadka maamulka dowladda soomaaliyana inay jawaab cad ka bixiso sifihii uu ku dhintay iyo cidda loo hayo siyaasadeyn anaku mayno hadda dadka ay qabteen odhan mayno waa lagu raad gadanaya odhan mayno waa dadaan dilin laakiin maamulka dowladda soomaaliya ayaa laga doonayaa inay keenaan warbixin cad iyo meesh ciddii ay u hayaan inay marxuumkaa dileen ayaa iyaga maxaanku dhahdaa laga rabaa waxaa kale oo laga rabaa meydka inaanay iyagu siyaasadeenni meydka da-aasidiisa eheladiisa xaqu leh eheladiisa in lagu soo simo oo ay dayaaradda iyagu soo saaraan cid qabaqaabiso oo eheladeedii way u joogtaa meydka iyadaa somaliland baa bixinaysa kirada maxaanku dhahdaa ee meydka laga qaadanayo ee sharaa'igu ay kusoo qaadayaan dowladda somaliland baa bixinaysa dooni mayno inuu intaas sii maro dooni mayno dhaawacyada iminka jira inuu keeno tuhunka waxaa keenaya iyadoo raggii iyo inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruuca shikaawa ee maanta somaliland jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen hanjabaadda loo soo hanjabayo oo cidda usoo hanjabaysaana ay tahay hay-addii civil aviationka ee soomaaliya u soq- u- u qaabilsanayn maamulka hawadda iyo hay-addii nabad sugidda inay labadaa yihiin ayaa cid kastana dee tuhul ku keenaysa in marxu- marxuumkanna ay ku disha dileen maamulka dowladda somaliland ayagoo raacaya ama maxaanku dhahdaaye maamulka dowladda soomaaliya iyo dowladda somaliland ay isku maan dhaafsan yihiin arrimaha siyaasiga ee jira kuwan aanu isleenahay mala idinku dembi kuma liidina soomaaliya dembi ku lahoo somaliland hadday etoobiya wada hadleen iyo hadday qaran kale oo adduunyada jira wada hadlayaan soomaaliya waxay ka wada hadlayaanoo qura dowladnimadooda iyo qarankooda iyo danahooda waa inta distoorku u fasaxayo somaliland waa inta distoorkoodu u fasaxayo soomaaliya soomaaliya shaqo kuma laha distoorka somaliland mana mana ay matasho arrintaas waxaan kusoo ururinaynaa waxaan doonaynaa arrintaasi inaanayna yeelanin xanaf siyaasi ah soomaaliya iyo somaliland isku dal bay ahaan jireen dad badan oo somaliland baa maanta xamar jooga qaar baa xukuumadda iyo maxaanku dhahdaye hay-adaha maxaanku dhahdaye siyaasiga ee soomaaliya ka tirsan qaar baa shaqaalaha ka tirsan qaar fara badan oo soomaaliya ah ayaa degan maanta somaliland gobolladoo dhan wada degan jaamacadaha somaliland wax ka dhigta burco degan hargeyso degan gabiley degan boorama degan dadka waxaan leenahay waa dad ka mida ajanabiga kale ee dadka ahee somaliland degan nabadgelyay ku degan yihiin nabadgelyona way ku deganaanayaan dooni mayno markaa in ay keento xanaf siyaasadaysan qof dhintay meydkiisana in ehelkiisii loo soo diro waajibka intay dowladda ku leedahay in ay ka gudato aada iyo aad ba- adeerkeena waxaan leenahay odaygana waxaan leenahay adeer inankaagu muu noolaadeen intan oo dhan sida waalidkood iyo inamadooda iyo dadkooda u dhinteen qadarka ilaahay baa keenay inuu saacaddaa iyo maalintaa dhinto mushkilad abuuri mayna waxaynu leenahay oo aninku iyo adiguna aan ka ogolahay walaalaheen waxaan leenahay noo soo dira xanafta siyaasigana ha ebeerina qor khilaafka inoo dhexeeyana ha ku darina adigana waxaan leenahay meydku hadduu inoo yimaadana waynu aasaynaa mushkilad kalena ku dari mayno haddii layna kalifana bal dib baynu u tashanaynaa aada iyo aad baa u mahadsantihin kullu nafsin daa'iqatu lmowt Eh, ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto eh, marxuun cabdinaasir muuse xaaji cabdi xaddi oo lagu dilay magaalada muqdisho oo meydkiisa laga helay xalay toole cabdinaasir wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo reer somalilan ah oo bartay cilmiga duulista iyo aviationka hay-adda ekaawo ama mashruucii ka kasna ay qaateen markii dambena u shaqo tegey hay-adda duulimaadada ee soomaaliya oo halkaa ka shaqaynayey cabdinaasir wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo runtii beberis qora Eh, sida hay-adda duulisaan aan war ku hayno wuxuu qoray mm, beeber uu kaga hadlayo sida ugu fiican ee hawada loo wada maamuli karo beeberkaasoo uu kaga hadlayey sidii loo barafet karin lahaa ee siyaasadda looga saari lahaa hawada wuxuu usoo bandhigay madaxda hay-adda duulista soomaaliya marar badan bay dib ugu yeedheen oo ay wax ka weydiiyeen beeberkaa uu qoray sidaan xogta ku hayno maalmihii ugu dambeeyeyna isaga iyo shaqaalihii kale reer somalilan ee magaalada muqdisho joogay waxay dareemayeen cagajuglayn iyo hadidaad iyo inaanay runtii aanay safe ahayn Een, iyadoo baadhid la leeyahay way socotaa haddana runtii annagu hay-ad ahaan waxaanu aaminsanahay ma- marxuumkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan een, maamulka muqdisho oo dil qorshaysan ku sameeyey marxuumka iyagoo u aanaynaya muranka hawada ka taagan iyo isqabsiga een, ayaamihii ugu dambeeyey socday runtii een, hay-adda duulista ee jamhuuriyadda somalilan muddo laba sannadood ayay u diyaargaroobaysa inay maamulkeeda gacanta kula soo wareegto wax xogoon xamar uga baahnayn iyo cid kale toona ma jirto hawadana qalab unbaa lagu maamulaa qalabkii iyo shaqaalihiiba muddo aan qarsoonin baanu tababaraynay iyagana marar badanba kamaanaan qarin in haddii heshiisyadii la kala dambeeyey hawada runtii ay fulin waayaan inaanu hawadeedii la wareegi doono aad iyo aad baanu runtii uga xunnahay Eh, qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelka reer somalilan waan tacsiyeynaynaa Wa- tacsida weyn wasiirka arrimaha gudaha iyo basiishka somalilan isagaa sheegi doona laakiin hay-ad ahaan shaqaalaha kale halkaa joogana nabadgelyadooda waxaan runtii eh, leenahay aad iyo aad ha u taxadaraan inta go-aanka jamhuuriyadda somalilan soo baxay anigu safar shaqo ayaan ku maqnaa shirkii shalay eh, sideedii barhkii aroornimo aanu fadhiisannay saaka sideedii baanu ka soo baxay howlaha qarankaanu ku maqnay ee african unionka intii aan maqnaa ayaa waxaa halkan ku soo kordhay war naxdin leh geeri naxdin leh muwaadin aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa bahdiinna ayaa wuxuu ku dhintay xaalad aad run ahaantii u guracan geeridu waa xaq oo waa la wada dhimanayaa laakiin inta hordhaca aanu ka hayno duruuf aad u adag ayuu marxuumkaas oo magaciisa la yidhaahda cabdinaasir muuse cabdiraxmaan dahable uu ku dhintay marka annagoo howlo adag ku maqan marka warkaas nagu soo dhacay ahmiyad leeg tii aannu haynay ayay arrintani noo noo yeelatay waa sababta aan toos ugu imi goobtii uu ka shaqaynayey iyo bahdii uu la shaqaynayey wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo sida dadku badi ay sheegayaan aad iyo aad u edaab iyo anshax wanaagsan aqoon badan dadaal badan waxtar badan wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oo juhdi badan iyo wakhti badan geliyey inuu dalkiisana u shaqeeyo isna aqoon ahaan isdhiso oo dhowaanuun soo qaatay aqoon sare oo uu jaamacadaha cariga ingiriiska u tegay eh, barnaamijkan scholarshipka la yidhahdo shavrin scholarship isagoo eh, ma arkaysa ka helaya taageero dabcan haydun ay fasax siisay si uu aqoontaa u soo kororsado horta marka ugu horreysa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadaa ka waraabiyo dhammaanteenna aynuu ducayno qoyskii owradiisii ubadkiisii ehelkiisii ee, qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna ilaahay samri iyo iimaana ka siiyo waxaanu si dhow ugu kuurgelaynaa oo indhaha ku aynaynaa duruuftii ku dhintay mas-uuliyad heerar kala duwana ayaa naga saaran in la hubiyo badqabka muwaadinka soomaaliyeed meel walbuu joogo arrintaas ilaa iyo markii dhacdada la soo tabiyey ilaa iyo hadda si dhow ayaannu indhaha ugu haynaa waxaanuna ka rabnaa laba shay waa midee annagoo u daynayna annagu hay-adaha baanu nahay xukuumadda ee fulinta waxaa jira hay-ada si khaasa oo u igman arrimaha baadhista xuraanka dabagalka iyo arrimaha amniga annagoo u daynayna doorkooda haddana indhahaanu ku haynaa in baadhistaasi ay si quman oo wakhtiyaysan oo sugan u dhacdo si loo hubiyo inuu marxuumkaasi helo cadaalad dhacdooyinka noocaasana wax looga barto lagana feejignaado lagana tabaabshaysto dabcan maalin walba dembi baa dhaco waa la dhintaa laakiin nin dhallinyaro ah oo aan belo qabinoo gurigiisii lagu helay isaga oo meyda oo weliba ay duruufo adagi ka muuqdaan waxaanu ka dhor sugaynaa baadhista ay keeneen hay-adaha amnigu laakiin arrintaasi arrin indhah lagu haynayo wey intaasina waa qodob kale oo noo weheliyey inaannu idiin tacsiidayn waxay taasi ahamiyad weyn ugu fadhidaa in howlwadeennada dowladda soomaaliyeed badqabkooda la ilaaliyo maalindood golaha wasaaradda waxaa noogu sheegay inuu nin intuu kalaas soo galay macallinkii eheladiisa wuxuu dhegayay intuu torres ka soo jaray uu dhuunta ku dhuftay waad wada maqasheen soo maaha inay wada mudaharaadeen macallimiintii sida taa aanu golaha uga hadalnay ee ay warku uga soo baxay baanu tanna indhaha ugu haynaa muwaadiniinta soomaaliyeed waa inay cadaalad siman helaan intaas waa intaa shaqada aad haysaan waa shaqooyinka ugu mudan ee ugu sharfan haddii aad tihiin bahda ee duulista hawada khaasatan hay-adan waa shaqo minidhkiiba iyo mar walba aad ku ilaalinaysaan nafta iyo badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dadyowga kale caalamka adduunka ee maraya hawadeenna waa shaqo sharfan waa shaqo adag waa shaqo u baahan xirfad iyo xeeldheeri deganaan iyo dadnimo dabcan intiina ka shaqaysa intaasaa lagu soo xushay marka naftarkiina in si guud laydin laydinka warqabo wey axmedow dhallinyarada ka soo jeeda deegaanada waqooyiga waad og tahay duruufta halkan ay ku yimaadeen qaarkood waad ka dharegsanta waxaad og tahay waayaha ay ku sugan yihiin oo qofkii xataa inuu qoyskiisii soo booqdo ay ku adag tahay marar fara badanna tabashooyin iyo cabashooyin baa dhagahayga soo gaara waxaa la rabaa inaad si feejigan oo u fiirsasho leh inaad uga warqabtaan duruufta nololeed
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeye barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhowi tan iyo kulanti dambo nabadgelyo